anigaa kusoo laabtay su-aasha aan qabo waxa weeye haddaynay dowlad sugi karin ammaanka gobollada ay ka kooban tahay usually waxaa la yidhaahdaa waa failing state waxaa aan qarsoonayn muddo laba sana aan maqan gobollo ka tirsanaa puntland state aan ilaa hadda hawsheedii aan la gelin ama soo celinteedii aan la gelin marka dowladdiinana waxay la kulantay hadda dowladda cusub oo cabdiraxmaan faroolo madaxda ka yahay qodob horey u jiray oo hortood ayuu dhulkaa baxsaday marka maadaama aad wasiiraddii tahay aada horeyna uga afeefatay ammaanka iyo dhaqaalaha inaad ka hadasho oo aad tiri anigu xagga qoysas keliya dumarkaanu ku koobnahay waxaan jeclaan lahaa inaad aada noo sheegto qorshihiina ku aadan dhulkaa maqan mahadsanta
aada iyo aad baa mahadsan tahay jirtaayo dad badan ay maanta igaga fara dhuudhuubnaan lahaayeen haddana horta mid waxaan raba inaan kuu sheego arrimaha amniga iyo waxa laga qaban karo iyo qorshaha dowladda uga degsan waxaa weye horta waa confidential ma aha wax muxuu ahaayey shir iyo laga sheego waxyaabaha dowladdu damacsan tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa dowladda inay prioritigeeda ka mid tahay amniga waxaan kuu sheegayaa in ay muxuu ahaayey dhibta aada u jeedid mid ka weyn muxuu ahaayey dowladdu u jeedo waxaan kuu sheegayaa in muxuu ahaayey gobolka hadda annaga naga maqan hal magaalo ayaa infact muxuu ahaayey nala ka haystaa halka magaalo oo nala ka haystana ujeedadii waxa weeyaan muxuu ahaayey khilaaf muxuu ahaayey iyo dib heshiisiin ee lagu jiray oo haddana muxuu ahay bilaabatay oo dowladda dhexdeedana ka bilaabatay muxuu ahaayey tolka dhexdiisana ka bilaabatay taas oo keenaysay dib uqabashada dib marka magaalada loo qabto waxay u baahan tahay in dadku heshiis yahay in muxuu ahaayey muxuu ahaayey maamulkii iyo waxala wixii loo baahnayo ay ka wada shaqaynayso qabashada wax micnaha kuma dhisna magaalada sababti loogaga baxayna ma ahayn awood dari iyo tabardarro midna maysan ahayn waxay ahayd keliya ilaalin shacabka shacabka waxa weeyaan sidii muxuuha daryeelka uu u qaaheli jiray ayuu u helaa guddoomiyihii gobolka oo baajira muxuu ahaayey adeegii caadiga ah oo la siman muxuuha adeega ay qaataan gobolada puntland ayuu qaataa shacabku muxuu ahay adeegii ay ka heli jireen serviceki ay ka heli jireen hay-adaha dowladda ayay ka helaan magaaladana waxa weeyaan qorshaha dowladda u degsanna waxa weeyaan waa waa muxuuha qorshaha koowaad bay ugu jirtaa arrinteeduna meel fiican bay maraysaa waxaana jeclaan lahayn inaad muxuuha ku qanacdid in aysan ahayn gobol la iloobay ee uu yahay gobol puntland u xisaabsan taladeedii qorsheedana lagu jiro muxuu ahaayey qaylo badan baad ka maqli lahaydeen haddii uu ahaan lahaa gobol aan waxba laga qaban hadduu ahaan lahaa waxa weeyaan haysashadana waxa weeyaan waa siyaasad waana laga gudbi doonaa si ugu dhaqsaha badan insha alla